إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kusoo dhowaad dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dad shacab ah ayaa ku dhaawacmay duqayn diyaaradaha dagaalka ee dowladda xabashida ethoobiya ay ka geysteen deegaan hoostaga degmada towfiiq masaajid cali gaduud ee walayada islaamiga shabeellada dhexe wasiirka warfaafinta maamulka la baxay puntland ayaa sheegay in siciid deni oo ah madaxweynaha maamulka puntland aanu wakhti u haynin inuu la kulmo xasan sheekh qabiir ka faallooda arrimaha amniga ee waddamada caalamka islaamka ayaa tilmaamaya in haddii ciidamada shisheeye ka baxaan soomaaliya aanay sii jiri doonin dowladda federaalka falanqeeyayaal reer galbeed ah ayaa ka hadlay xaaladda dagaal iyo culeysyada ay wajahayso dowladda federaalka iyagoo tilmaamay in cagta la marinayo waaliga walayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa ka qayb galay munaasabad loo qabtay lixdan iyo shan arday oo ka qalin jibiyey macadka imaamu shaafici ee u furan beesha garre maraykanka ayaa mar kale afar iyo labaatan saaca gudahood duqaymo culus la beegsaday gobollo dhaca waddanka yeman قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran dad shacab ah ayaa ku dhaawacmay duqayn diyaaradaha dagaalka ee dowladda xabashida ethoobiya ka geysteen degaan hoostaga degmada towfiiq masaajid cali gaduud ee walayada islaamiga shabeellada dhexe faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim
duurnimadii maalintii shalay diyaaradaha dagaalka dowladda xabashida etoobiya waxa ay duqaymo ka geysteen deegaanka hagarey ee hoostaga degmada towfiiq ama masaajid cali gaduud ee dhaca bariga walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe duqayntu waxay beegsatay masjidka jaamaca deegaanka iyo guryo ay leeyihiin dad shacab ah waxaana ka dhashay dhaawacyo soo garay dad shacab ah iyo burburka masjidka iyo guryaha rayidka maalmihii lasoo dhaafay diyaaradaha xabashida ayaa duqaymo ba-an waxa ay ka geysanayeen deegaano dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya kuwaasoo halkaas ku xasuuqa dad shacab ah oo aan waxba galabsan duqaymaha caynkan ah marka diyaaraduhu xabashidu ay geystaan waxay dowladda federaal ka sheegtaa in al-shabaab lala beegsaday taasoo ka fog xaqiiqda waxaa fagaaraha ka dhacay aqooyahanka iyo waxgaradka soomaaliyeed ayaa ku talinaya in dowladda xabashida etoobiya loo midooba dagaalkeeda islamarkaana hal meel lagu soo jeesto si laskaga celiya xadgudubka ay waddo wasiirka warfaafinta ee maamulka la baxay puntland ayaa sheegay in siciid deni oo ah madaxweynaha maamulka puntland aanu wakhti u haynin inuu la kulmo xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarag cumar maxamuud ceydiid diriir oo ah wasiirka warfaafinta ee maamulka la baxay puntland ayaa mar uu waramayey mid ka mid a warbaahinada soomaalida weerar afka ku qaaday xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka waxa uu xasan sheekh ku tilmaamay inuu yahay nin shaqla-aan hayso oo isagu wax waliba isku islamarkaana wareersan haatan uu wakhtigiisa ay wax yar uga harsiiyiin uuna yahan nin iska ciyaaraya sida uu hadalka u dhigay dhan kale waxa uu maxamuud sheegay in saciid deni madaxweynaha maamulka la baxay puntland aan waqti u hayn xasan sheekh kaasoo uu uga qayb galay shirka ugu yeeray siyaasiyiinta mucaaradsanha maamulka xasan sheekh dadka isu keen baa lagu yii qolaa beesha caalamka dadka isu keen baa lagu yidhi muxuu ahaaye dee intii waa dadkii waan isu keenay dadkii waan casumo waaye ima waayeen labadaas mid degayaa labadaas maaragtay mid degaya annana wakti uma hayno waxaas wakti deni uma hayo oo xasan hor fadhiisto rumaan kuu sheegaya uma baahna xashan storieska storieska xasan uma baahna marka iyo xasan waxba yuu ku waalanin iska ciyaaraya ninkaasi waa bagamudo waa iska ciyaaraya isagaa madaxweyne isu ah isagaa ra-iisul wasaare isu ah isagaa wasiir isu ah isagaa xitaa safiir isu ah isagaa qusul isu ah wax walba isagoo isu ah ninka qaabilaya wasiir dowlad dal kale ninka qaabilaya muxuu ahaay ninka muxuu ahaay qaabilaya guddoomiyihii ururka oyuda qaabilaya iyadoo ra-isul wasaarihii joogo yani wax dhibbaaga muddo ah oo wax shaqa ah haysan ma ninkaas banaan ku qaadnay annagu waa ninkaas waa wareeray isku daalin may isku hadal wakti nagaga lumi maayo intuu halkaas anaa ka dhamaysanaya annagu si weynaa wasiirka warfaafinta maamulka ka baxay puntland ayaa hadalkiis imaanaya xilli xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka uu sheegay inuu gogol u dhigayo siyaasiyiintii madaxweynayaashii hore ee soo maray villa soomaaliya qabiir ka faallooda arrimaha amniga waddamada caalamka islaamka ah ayaa tilmaamay in haddii ciidamada shisheeye ka baxaan soomaaliya aysan sii jiri doonin dowladda federaalka farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya axmed mawlaana waa khabiir ka faallooda arrimaha amniga waddamada caalamka islaamka wuxuu tilmaamayaa in haddii ciidamada shisheeyaha ka baxaan soomaaliya aanay sii jiri karin dowladda federaalka wuxuu yidhi قد يكون عودة طالبان للحكم في أفغانستان في 2021 انتصار هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها في سوريا وإسقاط النظام بيعطي حركة الشباب يعني la wareegitaankii xarakada taalibaan ee talada dalka afghanistaan iyo sidoo kale guushii hay-adda taxriiru shaab iyo kooxihii la socday ay ka gaareen suuriya oo ay gebi ahaanba rideen nidaamkii al asad waxay rajo gelinaysaa xarakada al-shabaab oo ku fakaraysa in tusaalooyinkaas oo kale ay ka fuliso soomaaliya oo ay mar labaad la wareegi karto magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa jiray mas-uul ka tirsan dowladda federaalka oo aan kula kulmay shir aan ka wada qayb galnay waxaan weydiiyey haddii ay soomaaliya ka baxaan ciidamada shisheeyaha ma sii jiri kartaa dowladda wuxuu igu yidhi maya haddii ciidamada ajnebiga ka baxaan soomaaliya waxay al-shabaab si fudud ula wareegayaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho سألت سؤال يعني هل لو قوات الاتحاد الأفريقي خرجت من الصومال هل الحكومة الصومالية قادرة على الاستمرار والبقاء؟ وقال لي لا دون المظلة الإفريقية على المستوى الأمني والعسكري حركة الشباب هتعيد السيطرة على آه، الصومال مجددا si kastaba ha ahaatee waxaa isa soo taraya siyaasiyiinta iyo khubarada ka hadlaya islamarkaana walaaca ka muujinaya xaaladda amni ee ka sii daraysa xilligan ka jirta muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka iyagoo sheegaya inuu u muuqdo inuu galay marxalad cusub ama qaatay wajahad ka duwan kuwii lagu yaqaanay khubarada ka faalooda ammaanka ayaa sidoo kale rumaysan in wadashaqayn wanaagsan ka dhexayso hoggaanka shabaabulmujaahidiin iyo ciidamadooda halka taa beddelkeeda dowladda federaalka ay sheegeen inay hanan weysay askartooda oo ay ka soo firxadaan furimaha dagaalka islamar ahaantaana lahayn khibrad dagaal iyagoo intaa ku daray in arrimahan ay sabab u yihiin in guulo isxigxiga mujaahidiinta al-shabaab ka gaaraan dagaalka ay kula jiraan dowladda federaalka iyo shisheeyaha kala duwan ee ku sugan dalka falanqeeyayaal reer galbeed ah ayaa ka hadlay xaaladda dagaal iyo culeysyada ah ee wajahayso dowladda federaalka ah iyagoo tilmaamay in cagta la marinayo warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed sheekh cali filimkan waxaan horey ugu daawanay afghanistaan waxaana jilay taalibaan maanta se dhammaystirkiisa oo saameyn burburneed leh ayaannu ku aragnaa soomaaliya ayaa lagu yidhi warbixinta dardaarwelinta ee qoreen qorayaal reer galbeed ah al-shabaab oo ah koox jihaadi salafi ah ayaa si dhaqsi leh waxay go-doon u gelinayaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya militariga kooxda ayaa la wareegay magaalooyin ka tirsan gobollada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose oo furyaal u ah magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa lagu yidhi warbixinta warbixinta oo sii socota waxaa lagu yidhi go-iyaal badan waxay midowda afrika iyo dowladda maraykanka ka shaqaynayeen sidii ay dowladda federaalka ee cagaheeda isku taagi lahayd laakiin xilligan wuxuu wakhtiga u muuqdaa mid sii dhammaanaya al-shabaab ayaa samaynaysa cadaadis xooggan oo ay ku doonaysa inay kula wareegto magaalada muqdisho kuna dhisaan maamul sunni ah oo ka hana qaada bariga afrika matad brayndon oo falanqeeya ka faalowda arrimaha bariga afrika kana tirsan xarunta diraasaadka amniga ee sahan ayaa aaminsan in ciidamada dowladda federaalka ay ku jiraan xaalad dib u furasho oo fawdo ah dadka ku sugan magaalada caasimadda ah ee muqdishona ay mar weliba filayaan in nidaamka maamul ee magaaladan uu isbeddel ku yimaado iyadoona ay jirto fursad ay al-shabaab ku godoomin karto magaalada muqdisho ugu dambaynna gudaha u soo geli karta mid ka mid ah arrimahaasii xoojinaya cabsida laga qabo in muqdisho ay gudaha u soo galaan al-shabaab waa qarxii xooganaa ee siddeed iyo tobankii maars oo muqdisho lagula egtay kolonyo uu la socday madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh sida lagu sheegay warbixinta lagu daabacay mowqica dahayle ee ka faalooda arrimaha amniga sida ay tilmaamayaan qoraayaasha reer galbeedka ee warbixinta qoray in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay rido dowladda federaalka waxay ka dhiganaan doontaa jamaaco labaad oo sunni ah oo awood u yeelatay inay cagta mariso dowladd uu maraykanka taageero al-shabaab waxay meel ay cagta dhigaan ka heli doonaan geeska afrika ma ahan warbixintii ugu horraysay oo ku saabsan xaaladda soomaaliya taasoo lagu muujiyey cabsi xooggan oo la xidhiirta isbeddel xooggan oo xagga maamulka ka dhaco soomaaliya dowladda federaalka ee ku tiirsan taageerada reer galbeedka iyo midowda afrika cagta la mariyo dhowaan khabiir ka faalooda arrimaha geeska afrika mas-uulna ka majadka afrika iyo diraasaadka wuxuu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kulaalayso magaalada caasimada ah ee muqdisho iyadoona lasoo baxday xeelad militari oo halis ah sababtana in guud ahaan soomaaliya ay gacanta ku dhigto xarakada al-shabaab ayaa lagu soo gebagabeeyey warbixinta ay qoreen qoraayaasha reer galbeedka oogana hadlayeen xaaladda cakiran ee kala guurka ee ka taagan soomaaliya waliga ahwaleyda islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa ka qayb galay munaasabad loo qabtay lixdan iyo shan arday oo ka qalin jebiyey macadka ah imaamu shaafici ee u furan beesha garee warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed daahir calasow waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan culumaa uddiin odayaal iyo waxgarad ka tirsan beesha garre iyo marti kaleh ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaanka farsooley degmada toorotorow ee wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose munaasabadan ayaa loo qabtay lixdan iyo shan arday kuwaas oo ka qalanjebiyey macadka imaamu shaafici oo ah macad u furan beesha garre horeyna ay kaga soo aflaxeen shan dufcadood kuwaas oo bartay culumta diinta islaamka culamaa udiinka hogaanka dhaqanka ganacsatada iyo waxgaradka beesha garre oo goobta ku daawaday bandhig ay sameeyeen ardayda u dhashay beesha garre ayaa aad ugu farxay dadaalka ka muuqday iyo juhdiga la geliyay ardaydaasi kuwaasi oo muddo u jilba xirnaa waxbarashada diinta islaamka cabdulaahi xaaji axmed oo ah ugaaska beesha garre iyo qaar ka mida odayaasha dhaqanka beesha waxa ay aada u bogaadiyeen sida xarakatu shool mujaahidiin ay isugu xilqaantay in jahliga ay ka saarto ubadka waxaana ay tilmaameen in midhaha macadka ay arkeen iyagoo xusay inay ka go-an tahay sii wadista waxbarashada ubadkooda
waxaa kalaa sakataraha macadyaanku oo lehta hadda oo kii lehadkanay wahwaan diin ilaahay in la baradaay oo laka camalfalaay ayaa saa u degto horsadeedii in la baradaay laka camalfalaay ayaa saa u deg iyo halka oo hasaa marna oo dawlad almaaniya hasaa arana waxyaalaha kale hasaa arana oo hadda u hor leh in oo kitaabka ilaahaysan iskukunaynay arkeen jihaad fii sabiililaahi laka baarbaaray kuna kanoo afgoy ertaad oogiinoo gaalada meel saarena i ay kuna insha allahu tacaala nuqabad haddii ugnahay waxaa ballannu ay jaabaan shirin usasaaka harna kuna kana aska nafaqeynay dhalaan uun dhalno uun sabiilinay mashiri darbi fidhiyay dhalaan ningaan xaqiiqda ay kunu kunuka kana unu maaragtay haddii ilaahay maaragtay cumrigaan teersiyay kuna u noolnahay ikuna la mid ay dhalaan uun dhalna kuna waaye dhalaam islaamka kan waaye kuna kana ka faraxsannaha kii aan dhala derbiyaalkan fidhiyay ma ka faraxsan aha kana ilangay aane nin kastoo beesha karee u dhalada oo dhashiisa manaa hadde waxbarasho u haysanna derbiyaha u ciyaarhayin ciyaalkan kadayadaan leenahay insha allahu reer karre fariin waxaasuu diray intaan manaa wax musun u tarto ciyaalkan hadda lahdan iyo xoogaa laga sheeqe beesha karre manaa ballaawa u tahay mana wax usuu tarin malaha dhal badan u dhalna jahli ka abuurun waxbarasho la'aan ay derbiyaha dadka dhibhayana dhoogin insha allahu waxaan leenahay waalidiinta wax dhaleen ciyaalka manaa waxbarashadan halkeeyo fariinta taasaan leeyahay ugu dambayntii goobta waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan waaliga ayaa dhiirageliyey ardayda isagoo kula dardaarmay in aysan lumin waxyaabaha ay barteen ayna sii wadaan oo ay raadiyaan barashada cilmiga shareecada islaamka si ay naftooda iyo dadkooda u anfacaan insha allah tacala aan la daarmi lahaa dhallinyarada maanta ilahi subxana taala fursadda uu siiyey mogtahay inay ka faa'iidaystaan mixnadan waxbarashada ah ee loogu talagalay ee muddada dhowrka bilood ah ee wax soo barnaayeen waxaadda barateen kow waxaa laydinka rabaa horta naftiina inaad mogtahay ad anfacdaan uma dadkii waxaa inaad ka dhalateen ee ehelka ahaa ee waalidiinta ugu horreeyaan inaad anfacdaan inaad dacwada diinta ilahi ugu yeertaan oo da'a bartaan ma aha cayaar cayaar ficilna waxa weyaan hadda waa ka soocantihiin waxaa uga soocantihiin maanta waxa weyaan waa ka dawantihiin soo maha muddaa meel ku xaraysnaydeen diinaa laydin baraaya macalimiinaa laydin keenay cun cabbaa lagu lahaa waxbaa barinaysa waqtigaa lagu sameeyey fursaddaasaa hesheen marka adeeryaal ilaah idin barakeey waxaa la rabaa diintaas abrateen iyaan la dayicin shalay meesha ha ka imaateen ha ku laabanina diinta ilahi subana tacaala dadka waxa weyaan loogu yeero oo masaajida iyo khudbooyinka masaajida ha laga akhriyo oo imaamyo masaajida ha laga noqdo insha allahu tacaala fursad kalena waa laydin raadin doonaa insha allahu tacaala macadka imaamu shaafici ee u furan beesha garre ayaa ka mid a macaahidda qabaa'ilada waxaana macadkan horey uu soo saaray arday aad u badan kuwaas oo qaarkood iminka daaciyiin ay ka yihiin tuulooyinka iyo degmooyinka ay degto beesha garre warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan maraykanka ayaa mar kale afar iyo labaatan saac gudahood duqaymo culus wuxuu ka fuliyey gobolo dhaca waddanka yemen wararka naga soo gaaray ee waddanka yemen ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka maraykanku ay duqeymo culus ka geesteen saacadihii lasoo dhaafay gudaha waddankaas kuwaas oo dhaliyay khasaare kala duwan warbaahin xiriir la leh kooxaha xuufiyiinta ee ka dagaalamaya waddanka yemen ayaa sheegay in duqeymo cusub oo ay fuliyeen diyaaradaha maraykanku ay si gaara kaga dhaceen deegaana ka tirsan gobollada alxudaydiya sacda iyo sidoo kale gobolka xajah ee dhaca waqooyi galbeed waddankaas mid ka mid a duqaynta ayaa lala beegsaday dhismaha mashruuc biyo-xireen ah oo ku yaala degmada almansuuriya ee ka tirsan magaalada xudayda sidaa laga soo xogtay kooxaha shaacada xuutiyiinta duqaymaha oo maraykanku ka fuliyey waddanka yemen ayaa waxaa ku dhintay lixdan iyo kow qof oo rayid ah iyadoo ay dhaawacmeen dad gaaraya boqol soddon iyo sagaal kale tan iyo shan iyo tobankii bishii maajo ee lasoo dhaafay warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa